arrin aan rabo in ay muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaare wax ka qabto waxa weya waxa cabashadoodu ay joogto tahay habeen iyo maalin waa suudaan waay marka mudane ra-iisul wasaare waxaan jeclaan lahayn in dowladda suudaan iyo dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ay qaabilaan dadkaasi muxuu ahay baahida hayso dadkaasi waa boqol iyo lixdan iyo kow qofood dadkii raacay iyo dadkii bukaankaay siddeetan iyo siddeetan ay ahaayeen qof baa dhintay waxaa naloo sheegayaa kala baroo bar ka badan inay isbitaaladii ka baxeen laakiin ay weli u baahan yihiin inay isbitaaladii si joogta ugu tagaan marka guryihii kiro uma haystaan biilna ma haystaan marka waxaa kaloo jira dad naafo noqday oo u baahan lugihii iyo wixii